wax badan ee ka begashay ilaa imiig iyo magaala laga dhegaystaa idaacadda isnaay raadiyaha isnaay waa idaacad maxali ah oo ka howlgasha magaalada jowhar iyo deegaanada ku teesan taasi oo diiradda saarta horumarinta bulshada iyadoo loo adeegsanayo baahinta wacyiga ah warbixino waxaana warbixintan diiradda ku saari doonaa sida bulshada ku dhaqan magaalada u taageerto idaacadda iyo doorka idaacaddu ay ku leedahay horumarinta waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe idaacaddu waxa ay si joogto u bahaysaa barnaamijyo ku saabsan waxbarashada iyo wacyiga bulshada si kor loogu qaado baraarujinta waxbarashada dadka degan miyiga magaalada jowhar cabdulaahi bashir diinle oo ah maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda jowhar ayaa sheegay in shantii sano ee lasoo dhaafay raadiyaha isnaa wax badan ka bedelay waxbarashada gobolka shabeellaha dhexe
run ahaantii horta waxbarashada gobolka waxa waaye markii loo babardhigo gobolada kale waa gobolada ugu wanaagsan ayay ka mid tahay idaacadahana sidaan ka warhayno waxay qayb dhexaad ka qaataan baahinta waxbarashadaas iyo waalidiinta uwadkooda oo la jecel inay waxbartaan si ay inay geeyaan goobihii waxbarashada tusaale ahaan magaalada hadda waxaa ku yaalo dugsiyo sare iyo dugsiyo hoose dhexe sare oo fara badan balse jaamacaduhu way kooban yihiin inta badanna waalidiinta waxay ardada waxay doorbidaan inay aadaan magaalada muqdisho marka radio isnaa waxay ka mid tahay idaacadaha baahiya hanaanada waxbarashada ee jaamacadaha oo jaamacadda balaasba ay kuub ka tahay iyo tayadeeda iyo tababarada ardada la siiyo si ardada ay u joogaan magaalada jowhar jowharna ay wax ku bartaan marka door muhiim ayay kaga jirtaa baahinta iyo horumarinta waxbarashada ee deegaanka dhanka kale cabdiqaadir maco xaaji oo ka mid ah dadka qaba baahayaha gaarka ah iyo muuse cali oo ka mid ah aqoon-yahanada tuulada banaaniha ayaa soo dhabeeyey waxqabadka rediyo isnaayo inshaa allah waxay kusoo kordhisay bulshadeeda ama ay qabatay idaacadda isnaayo waxbarashada dhanka dadka dhammaystiran ee dadka dhammaystirneenba dadka naafada asiiba deeradda inay saaraan waxbarashadooda waxay gaarsiiyeen dadka araggala waxbarashada idaacadda isnaaye siday ugu wacyigelinayeen inay qoriga dhigaan ay qalinka qaataan wax badan ay ka begashay ilaa imiig iyo magaala laga dhegaystaa idaacadda isnaaye waxaa laga dhegaystaa ilaa iyo meel ay u jirto ii sheeg muki dheere dad oo joogo naafa e waa inaa laga soo hadleen idaacaddaasaan kaa dhegaysanay waxbarashada dadka naafada araggala inta u bax ilaa ee waxaa haddanaa laga soo dhegaystay masuur iyo eji iyo diinlaabe waa isku wada xirannahay barnaamijyadaas dad maqlay oo cisnaaya sii daynayso oo noo imaadayaaba jiraba oo iskoolaadka sidaas ku geey wallaahi runtii barnaamijka ka baxo waa barnaamij aad u muhiimsan kaasoo runtii dhiirigelinayo ardayda kala duwan ee dugsiyada magaalada wax ka barto macalimiintana siinaya fursad ay kusoo bandhigi karaan caqabadaha ka taagan iskuullada sidaas lamid ahna u fududaynayo waalidiintii in ay ogaadaan xaaladda ka jirta iskuullada haddii ay noqon lahayd caruurta ay dhaleen iyo waxbarashada siday u socoto lana dhihi karo naftirkeeda bulshada waxay u tahay mid wacyigelin ah oo horumarinayso guud ahaan waxbarashada deegaanada iyo midda magaaladaba maxaa yeelay bulshada sideeda waxay u baahan tahay mar kasto in la wacyigeliyo loo sheego muhiimadda ay leedahay waxbarashada waxbarashada waxa ay tahay runtii hadiis haddii uusan jirin meel markaasi bulshada ay ka maqli karto maxaa la dhahay wacyigelin iyo howlaha waxbarashada siday u socdaan wallaahi runtii lama gaari lahayn horumarka radio isnaay maalintii la furay ilaami maalintan wuxuu ka shaqeeyaa sidii loo horumari lahaa waxbarashada gobolka shabeellada dhexe hadday noqon lahayd magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka naftirkooda ka runtii waxa waaye barnaamijka ay hayso waa barnaamij aad iyo aad u weyn oo waxbarashada la dhihi karo boos weyn oo ugu jiraa haddiisan la helin waxbarashada heerka maanta la joogo maba jiri lahaanba ka waxaan leeyahay howl fiican ay haysaa radio isnaay marka loo fiiriyo dhanka waxbarashada raadiyaha isnaay waa idaacad maxali ah oo ka howlgasha magaalada jowhar iyo deegaanada ku teesan taasi oo diiradda saarta horumarinta bulshada iyadoo loo adeegsanayo baahinta wacyiga ah